kulanti waxaan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka caweyska idaacadda beerlo ee magaalada baladweyne waxaana barnaamijkeed la socodsiin doona anigoo maxamed cabdisanaya waxyaaba kala duwan ay ka mid tahay qayb ka mid a ruwaadii hablayo hadmaad guursan doontaan ayaan idinku haynaa barnaamijkaasi aad nogula caweysaan intana gudagalin kusoo dhowaada heeska daafurka jacaylku halis yahay iritaanya kulul yahay hawliyo dhib leeyahay anigoo haraado ku habaabay aydu idin waayay socodku igu adag yahay anigoo haraado ku habaabay aydu idin waayay socodku igu adag yahay ayaan welibaa hodani hawdkiiyo abaara ayaan welibaa hodani hawdkiiyo abaara kaa haybiyaayo isa kaaga tiriya ayaan welibaa hodani hawdkiiyo abaara ayaan welibaa hodani hawdkiiyo abaara kaa haybiyaayo
hadal quufsan iyo faan hamuunkama biye wa waxa filkay hoda hadal quruxsan iyo faan hamuunkama biye wa waxa filkay hoda hayashaala raaween hubsado inaad tahay hadhow nin igu filan oo isku soo halleeye hayashaala raaween hubsado inaad tahay hadhow nin igu filan oo isku soo halleeye iyo anoon maya midna haatan odhanayn ha iyo anoon maya midna haatan odhanayn halka taa ku dabaro haye labada goor kale ha iyo anoon maya midna haatan odhanayn ha iyo anoon maya midna haatan odhanayn halka taa ku dabaro haye labada goor kale
jacaylku horor yahay quuta iyo waran yahay dibashada ku daran yahay jacaylku horor yahay quuta iyo waran yahay dibashada ku daran yahay anigoo hoyaado hoygaygii joogun milalayga haynba inta siixan waaya anigoo hoyaado hoygaygii joogun milalayga haynba inta siixan waaya markaasaan haweeyaay nafta kuu hibeeya markaasaan haweeyaay nafta kuu hibeeya kul dhowaad helaysa ugu hambaliyeeya markaasaan haweeyaay nafta kuu hibeeya markaasaan haweeyaay nafta kuu hibeeya kul dhowaad helaysa ugu hambaliyeeya
oran adoo ku hadla mooye halka nooma gaadhine wabadada iyo moran adoo ku hadla mooye halka nooma gaadhine hadimada kalgacalkee aniyaha ku qoyse maha feefanaysa anigana i hayse hadimada kalgacalkee aniyaha ku qoyse maha feefanaysa anigana i hayse ha iyo anoon maya midna haataan odhanayn ha iyo anoon maya midna haataan odhanayn halka daadu dabaro haye labada goor kale
heesaasi wada jirka ugu luuqeynayaan fanaaniinta cabdicali bacalwaan iyo hiba nuura waxay daafur ahayd barnaamijka caweyska idaacadda beerle ee magaalada ah baladwene waa ujeeda sideetan iyo sideed dhibaacyadigaad nagala socotaan sidoo kale waxaad naga dhegaysanaysaan wariheena bulshada sida facebooka youtube-ka x iyo sayidka markanna waxaan idiin soo qabanayaa qeyb ka mid ah riwaayaddii hablayo hadmaad guursan doontaan
naama nin baa mise waa naag eed waxa waynoo ya ya belaaya ilaahu gariirisaanay nugu ridin eedama ninba oo timaas timuna wa samaysa maxay leedahay maxaa waa eedu waa wiil waa nin iyo naag isku jira
bal waxaa tahay ii sheeg aniga haa ma gabar baa tahay mise wiil aniga gabar aan ahayno no ah ani may ka say sido ay cambar gabartaadi niihiyo ay cambaro ah sug sug sug sug maanta intaa ay ag joogtid sug ha isweeraamina ilaahay ka baqan maya waxa waaye maxaa eedo waxaa jaahilnimaa nagula hadlaysaa waxa waaye siddeetan iyo Ay, cambar iyo lixda gabarteeda.
wayno sacadkii u dambeeyo
kaale kaale kaale kaale waa mid hadlaysa kaalay kaale eedo eedo gooboy kaale eedo goobo Haye.
istaag meeshaa taagno waaye maxaa doonaysa oo hadda kuu dara waxa waaye gabarta saaxiibadda ee imtixaanaan leena marka waxaa isla akhrisanaynaa noo
no waayahay xagee baad iskula akhrisanaysan ma guriga mase bannaan may gurigeena Adin inta buuq gurigeena.
waay gurigeena haa oo maanta haddii ama nohdaa wax kala daba jiro maya may caadi waay dantaada ka raacsee kaale waay kaale kaale aniga iskuulba haddii la shoogo bas weeye markaa waan ku tacabeelay imaqal gabadhaan noole ma ujeedaa iyo maaqan wiil waxay tahay raaca soo noqo hadda soo noqo aye aye Okay, bye bye.
haye hayeeto ajaayib badanaa tayda hadda waa la bedelaya hadeer gasaa iyadoo baa la arkaya wallaa ana colayda anaa waa kaa shaqeeya
Maxaa nerviska gurigiiyo nerviska naa guriga tartiib baa lagu soo galaa islaanteed askuus ani tartiib maan aniga aqaana sida leen aniga ahaye
saaxiibe waxaasu kala maara kaalay waxaanoo buuqa maa ku jirtaa aniga dhibkaasan ku jira adigana waa iisii kordhinaysaa macalasif oo naftaada hor uma tiid miyaa muxuu xor uma tiid xaggan xar uga oo ahay masaana lagugu qayliyaa saasaa la igu qaylay si ka taran weliba waa ka xumaay oo maa naftaada xor noqotid maxaan sameeyaa dee hee adiga buuqa iskaga waxaad samaysamaa la weynayaa nin ilaahay aqli sii gabadha intaas leegaado saas u dhalaalaysa saas u cado saa u qurux badan miyaa waynaysa muxuu hayta meelay aado intee aadaa
waxaan kuu sheegaa Hee.
war aan kuu haayaa war hee Hee.
aan kuu haayaay Haye.
waxa waaye kaale bal alla nasiib badanaa alla nasiib badanaa waxaa la yidhi ilaahay ma kuu gargaaraa mise gadagida cadow kuu rida hee
aniga shalayaan waxaan tagay guri haye toban iyo kow saaca saf galay Haye.
kaar baa lay siiyey Haye.
waxaan tagay afartii saaci habeennimo haye wiilka safka saas loogu jiro waxaan islaa anigana saas isdhisay haysa tag walaalow ma fiican tahay Ah, may may walaahi bilaahi bay macaani waa iska fiicanahay laakiin arrinaa iga kaa soo gashay aniga aniga
Haye.
waxuu ku leeyahay Hee.
yirta oo dheerna isnaaliinadana aniga biyoondiinadana macaluu sheegaya aduu ku sheegaya يا سلام saaxiib xaggee ku arkay wuxuu kugu arkay iskoolku kugu arkay aniga waxaa islaa bal adiga mu- amuu kugu jiitamayo waa waxa uu leeyahayba saaxiibadaan rabaa ka warane warkaas intee joogaa see u egyaa ii sheeg bal ninka siduu egyaan kuu tilmaamay adi noocaa horta dooqaaga noocaa ragga keesha bal ii sheeg noocaygan horta kuu sheegayaan haye horta ninba hadduu madow yahay baddaasaan ka galaa fariid haye kowdhe haye casaanka aadkaana waan labcahay haye waxaan jecelahay dhexdhexaadka midabkaleeda akhtar jebiska akhtar ayaan jabis ka helaa haye ninku waa inuu dheeraadaa waa inay tintiisu jilicsanaato marku saa kuu soo eego tintu ay saa u seexataa soo maadan garanin Haye.
waa inuu waxoogay golxal ahaadaa qaarka sare u weynaadaa noocaasaan ka helaa aan la ilaaya markiisu fara badan dadku waa kala dooq xagga kharashkana waa waa inuu inuu hayo anigana dooqaygan kuu sheegaya Haye.
horta ninku waa inuu madow qadiid a noqda timihiisana markaan saas gacanta ugeeya inay ka yeedha
ay maqashin ay maqashin kaay aniga kaasaan jeclahay bal isku dooq manin laakiin waxaad leedahay ma waxaad leedahay ma doorbin bay saa ugu haysatay Midda waa ka- warabiyo noocaa sheegtay waa.
يا سلام حقا كيلنا صاحب qarash maxaan ku leedahay baabuurta saan isku kala bedelayaan kule naagaa waa isku dilaaya adaa nasiib leh aniga haddaan nasiibka ahay oo kale lahaan lahaa waan habartaadoogaa ku duceeyeen
أنا أدوغو اسكو ميد باي waaya hadda ballan aan leenahay kowdhe hadduu ku anfici waayna aad leedahay hadduu ku anfacana ما هلكو ينوغو يمانا halku ballan baan leenahan ku iri وايا xagga istaag xagga حقا وايا
walla waa ku jirtaa miyaah gabadhii waa taas kowdhe sughee adiga waxaa iri wiilka saad u socdaa waa inaa isdhisoo isgijisid hadday ku anfici weydo Adiga gabadhi waa taagan tahay.
waa taagan tahay se waa aniga waxaan Ma jilicsan tahay.
waa dhareere Shidooyin ma ka dhigtay?
meeshadoonyo iiga bax Right.
ma ku soo gaaray warkayga hablaha kooska ku nool inaan kaa wada doortay oon keligaa ku jeclaaday marka aan ku xasuusto aan kashkaygiiyo laabtiyo qalbiga kaa tegay gacantu kuma jirto afa ka hadal halka istaag
aan kashkaygiiyo laabtiyo qalbiga kaa tabayo laftan kuu muuhatay kaama maarmi karaysee kaftanka ma isla wadna galdhaya kadeedkaad ii martay jaalle anigu kaama ogeyn kaftanku waa barasho kalgacayl waa wixisdhaafsi maanta oo keliyana kuma koobna adduunku degdeg hadduu keeno wanaag kaad sidaa ma kufo ee waa inoo kol dambeetiyo kulankeena labaad
maqal waayahay xaggeen ku ballannaa ma baararkaan ku ballannaa ma gurigaygaad imaanaysaa ma kiinaan imaadaa ma kaygaad imaanaysaa miyaan waxay baarkiya waxaad sheegaysa war weligiiba anigu baar ma arag kowdhe bishan oo dhanna waxaan ahay mashquul ma lee helaayo markaa bishan wixii ka dambeeyaan isarki doonaa
maya loo soo dedejiya xoogaa maad soo dedejis maya maya imtixaan baa ii socda bishan oo dhanba ma isari karo waayo goormaan is arkaynaa marka Een, waxaan ku yidhi ha horta gaadhi ma leedahay aniga soo maaha ha ha gaari waa le
magaciis baabuurkaaga
ya magacii baabuurkaaga bijo bijot hoonkiisa ram ram
waa maxay braan braan malaan daroobal baad wadataa ma ah see weeye
ma aha baabuurkan hoonka nuuca doontaad gashan kartaa hoonka raxmadda la ku xidhiyaa kan ugu dambeeyey Ha.
amrag ma taqaana gurigayaga gurigina waa naqaanaa oo guriga geedka weyn hoos leh ee ganjeelada gaduudan leh Ha.
caddaankiyo waxaad samaynaysaa ha bisha soo socota bishan soo socota sooma foga tan maaha ha ta soo socota way fog tahay imtixaan baa ii socdaan ku yidhi ka hor ma isarkayo macno male xoogaa ma soo goyn kartid oo maya ma soo goynaaye Ha.
ma sugaysaa ballanka mise waa waa dhaa hagaag waayo bisha soo socota Ha.
shanteeda Ha.
sideedda habeenimo Ha.
waxaad isa soo taagaysaa geedka guriga ka dambeeya gadaashiisa Yarta.
Hoon- hoonkaad saddex jeer ku dhufanaysaa Haye.
anaa kuu soo baxaya waa hagaag waaya kowdhi saacaddan waa xasuus maya maya ma iska maya daysa igu xasuuso maya ma iska daysa maya saacad saacadii Ya.
ugu dambeeyey saacadii ugu dambeysay wey Maya, ma saa- Kowdhi, adigu miyaad waad saacad igu la'aanaysa?
xasuusanaysaa maya waad igu xasuusanaysaa alla waa kugu xasuusanaya waa isku xasuusanaya xaggaa istaago xaggaad ha maya waya xaggaad waya dhanka nooga soo galaysaa maya raallow raallow Waxaan Waya.
ku yidhi.
Ha.
ma adigu saacad la'aanaysaa maya macno ma laha Ya.
mid kalaa taalla guriga waayahe sida qashinka iskaaga leedahay hay hay labadee waaya labaday dee nabadgelyo ciao haye haye ciao away
saaxiib haye haya ii waran Naya.
Ay, waad tuminaysa caawo nafteedan u raaxaynaye waxaan ku idhi nayaahe adigoo fool xun fool xun oo diifu kugu taal markaan ku jajafay oon ku hagaajiyey cambur nuurnuur ay kuu geli aad keenta miyaana goys waxaad camalaan loo baahan yahay. foolxumadii hore ee ku jirtay iyo maradii dheereed bal ka waran hadda kawrahadda yaa salaam waa maraysaa waa maraysaan ku idhi waxaan ku yidhi Haye.
waxaa wax ka weyn baan kuu hayaa maxaad ii haysaa ma khabiyadaanu walaalahay ma garanaysaa tee waay taasna na miyaadan cawo garanayni aan soo bixi jirin cawaa Ha.
managu soo biirtay cawaa wadaa wadaa sidaad u jajabin lahayd adiga yaqaana soo geliye waa.
taasi waqtigayna dhaafinaysaa soo geliya soo geliya
taasi waqtiguun bay naga luminaysaa cawo la leeyahay ana male adiga ceeriinaad ahayd waa lagu jajafay iyadana waa la jafjafaa Ahlan, ahlan. Ah, ah, ah, ah, ah. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, dhuko. Ay, dhuko, ay, dhuko, ay, dhuko.
cawa waata waa gabadh walaasha iyo barasho wanaagsan saaxiibada ahaa waa maxay Horta bal wejigaaga farxad geli waa maxay qofka Aan walaal ku qaylinina, aan walaal ku qaylinina.
maxaa lagu qayliya Walaal ku qaylimayo, walaal. Walaal, waxaan ka shaqeeyanaa gadaalkaaga sheegiye. Walaal, waxaan ku idhi, kaalaya.
Haye.
bal horta fikraddiinaan rabaa inaan ogaado waaya ee guud ahaan ragga oo dhan geesigii aad ka jeclaatay bal mid waliba gaarkaaga u sheego anaa ugu horeynaya ugu horee ajiib
gurigii runtaha waa lagu rafado reer lamaba dhaqan karo raaliya ku noqon kara khayrka laga ree gurigii runtaha waa lagu rafado reer lamaba dhaqan karo raaliya ku noqon kara khayrka laga ree waxaaniga ila roon ila roon ninka aad israbtaane fid kaastaba israacda waxaaniga ila roon ila roon ninka aad israbtaane fid kaastaba israacda bal adna ruuxbaa wuxuu jeclaystiyo dooqii dad kala reeb qofbaa uru garayne qaylkana allah garan raasa maalinta caruug intaa intaad la joogto raar weyn ku geeyo raaxana kula dalxiisa caruug intaa intaad la joogto raar weyn ku geeyo raaxana kula dalxiisa bal adna laga roorin dhaqankii ragkii awowgeen boholyaana lagu ridi runey walaaley hidahayaan la dhala rogin laga roorin dhaqankii ragkii awowgeen boholyaana lagu ridi waxaanigayla roon wiilkugula koray raasmerkiin kugu daro ducana laagugu raacshaa waxaanigayla roon wiilkugula koray raasmerkiin kugu daro ducana laagugu raacshaa isku dhaqataan run rabbina kuugu daro khayr isku dhaqataan run rabbina kuugu daro khayr isku dhaqataan run heestaasi ay ku jirtay riwaayaddii hablayo halmaad aa guursan doontaan ayaa ugu dambeysay guud ahanintaas ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijka caweyska idaacadda beerule magaalada ah baladweyne waana barnaamijkeed la socodsiina anigoo maxamed cabdisanaya inta barnaamijkan mid lamid aan dukumeedan waxaa idinka tagaya sidaa nabadgelyo